Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Puntland ayaa xarunta tababarada beeraha ee Garowe kala wareegtay hay'adaha FAWSOM iyo Diakonia kadib munaasabad kooban oo xaruntaasi lagu qabtay. Xaruntan ayaa loogu talagalay in lagu tababaro ardayda barata cilmiga beeraha kuwaasi oo dhameeyay ama dhigta jaamacadaha ku yaala dowlad goboleedka Puntland. Shukri jaamac oo ka socotay hay'adda FAWSOM iyo Bashiir jaamac oo ka mid ah madaxda hay'adda Diakonia ayaa si wadajir ah uga warbixiyay muhiimadda xaruntan loogu talagalay beeraha.
greenhouse marka waxaan la kulannay wasaaraddii baan la samaynay meeting wasaaraddii fawsom waxay isku afgarteen in ay fawsom ay mashruucaas fuliso wasaaradduna ay bixiso greenhouse-kan oo ah ahaa labaatan iyo afar sideed dhulkaas ay bixiso maadaama fawsom aan dhul gadi karin kadibna fawsom baa waxay dhistay greenhouse-kan heshiiskii ay ahayd wasaaraddii fawsom wada galeen fawsom wuxuu ahaa doorkeeda inay greenhouse-ka dhisto inuu noqdo xarun lagu tababaro dhallinyarada baratay beeraha oo iyadoo la barayo maxaan ku dhahaa barnaamij ah field training maadaama ay jaamacad oral ahaan ay usoo qaateen marka dadkii baa la salatogareeyey saddex iyo toban qof ay ahaayeen wasaaradda ayaana arrintaas soo saartay saddex iyo toban qof oo la tababaray waxaan la tababaraya ilaa saddex bilood tababar si toos ay u qaadanayeen kadibna markii ay dhammaysteenna kadibna ayagii laftoodiiba waxaa lagu jiheeyey meelaha badan ee beeraleyda maadaama ay yihiin dad khabiir ah oo haddana field trainingina bartay in ay la shaqeeyaan dadka beeraleyda ah oon aqoontaas buuxda aan lahayn barnaamijkan hay-adda ukaniya wuxuu ahaa barnaamij ballaaran oo loogu talagalay in deegaanka puntland uu la jaan qaado qaabka cusub ee beeruhu hadda u guureen oo ah qaabka maxaan green house-ka kaasoo oo looga badbaadaya waxyaalo badan oo markii hore culays dadka ku ahaa sida waraabka oo kale insectiska oo kale iyo in productionkii uu bato marka barnaamijkan wuxuu ka socday ilaa saddex gobol oo fawsom nugaal uunbay ka fulinaysay mudug waa ka socday iyo bari sidoo kale ujeedkuna wuxuu ahaa in dadkii lagu tababaro agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha puntland cabdixakiin maxamed cusmaan oo la wareegay xaruntan ayaa bogaadiyey hay-adaha doorka ay ka qaadanayaan horumarinta beeraha waxaan bogaadinaynaa doorka lama ilaawaanka ah ee fawsom ay ka qaadato iyo organisationada kale ee gobolada kale ka fulinayay tababaradan isku midka ah annaga nugaal iyo wasaaradda waxaa hadeertaan shaqada la wadnay fawasom hadday tahay buurtinle iyo hadday tahay garowe labadaba tababaradii laga qabtay iyo waxay ka qabteen runtii aad baan u bogaadinaynaa xaruntan loogu talagalay tababarada beeraha ayaa door muhiima ka qaadan doonto horumarinta aqoonta ardayda jaamacadaha ka dhigta kuliyadda beeraha